wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuq insaanka jubbaland cadar ismaaciil cabdulaahi ayaa xarunta haweenka horumarinta jubbaland kusoo dhaweysay wafdi haween ah oo ka socday saddex degmo oo kamida dowlad goboleedka galmudug munaasabada soo dhaweynta ayaa waxaa ka qaybgalay ururada haweenka heer gobol heer degmo iyo qeybaha kala duwan ee haweenka ku nool magaalada kismaayo ujeedka kulanka ayaa waxa uu ahaa karuqaadida isdhexgalkii iskaashiga haweenka soomaaliyeed gaar ahaan iyadoo la xoojinayo barnaamijka hayaanka nabadda ee isku xiraya haweenka soomaaliyeed ugu horeyn qaar kamida wafdigii lagu soo dhaweeyey magaalada kismaayo ayaa bogaadiyey soo dhaweynta diiran ee ay ka heleen dowlad goboleedka jubbaland aniga maanta lama soo koobi karo shucuurtayda sida quruxda badan ee nolo kugu soo dhaweeyey jubbaland aniga waxaan ahay guddoomiyaha ururka haweenka degmada cadaado ahna xibin ka tirsan horta waxaan ka socda galmudug khaasatan saddex gobol aan ka soconay waftigeennu saddex degmaan ka soconay degmada cadaado aniga ka socday aniga oo ah guddoomiyaha ururka haweenka degmada cadaado xibin hayaanka nabadda ka tirsanna ah waxaan leeyahay maanta sidaan sharafta leh iyo soo dhaweyntaan meel aan ka heli doono muba ogiba magaalo madaxdeeda aniga magaalo madaxdeeda kismaayo waxaan leeyahay soo dhaweyntaan iyo sharaftaan maamul goboleedyada kale aan ku daysadeenaan leen oo u horeeya maamulkeena galmudug horta magaceyga waxaa waa farxiyo cumar axmed waxaa ka socdaa wasaaradda haweenka galmudug waxaa mataloyaa degmada dhuusamareeb caasimadana ka socdaa waxaan ahay tiim ka tirsan wasaaradda shaqaalaheeda waxaas dhihi karaa kismaayo markii la dhaho ma aaminsan meel oo yani soo dhaweyn markii la dhaho qurux markii la dhaho deegaan markii la dhaho bulsho markii la dhaho meel ka fiicana jirto soomaaliya ma aaminsan yacni dad qurux badan na soo dhaweeyey waxaa ku yeelana dad badan deegaana had maanta hoteela kusoo degay lakin nagasi markaa jubbaland imaan doona kismaayo imaanayo waxaa haystaa faamil tiro badan oo qurux badan aniga magacayga waxa la dhahaa shari cali geedi waxaan ka tirsanahay galmudug waxaan ahay meel yirahda gaalkacay maybe inaa maqasheen baan ka socdaa waxaan ahay wasaaradda haweenkana waxaan u ahay isku duwaha wasaaradda haweenka ee gobolka mudug waxaan kaloo ahay xubin ka tirsan hayaanka nabaddaan ahay faasi waxaan u mahad celinayaa madaxweynaheena galmudug madaxweynaheena jubbaland axmed islaan axmed waxa ugu muhiimsan oo haysataan barwaaqada koowaad haystaan waa nabad waxaan leeyahay nabadiina adkaysta annaga markaan airboor ka soo degnay wiil dhallinyaraan soo dhaweeyey oon xitaa aanas aqoonin soo dhaweyn qurux badan ilaa maanta nimad ilaa hadda waxaan leeyahay jasaakallah khayr dhanka kale wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqu insaanka jubbaland cadar ismaaciil cabdulaahi ayaa ka warbixisay muhiimadda kulanka sukaana keenay gabdhihii galmudug nooga yimid oo wafdiga ahaa oo martida noo ahaa ayagoo nabada noo keenay oo maanta halkaan aan ku wada xafladaynayno allaa mahadsan haweenka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa haween walaalo ah isla dhashay haweenka iyo maxay ahayday iyo qaybaheeda kala duwan in maaragtay lagu maaragtay isdhexgal lagu sameeyo saa darteed wuxuu ka dhexeeyaa maamul goboleedada oo dhammaantood shalay waxaa noo yimid puntland waxaanu tagnay puntland waxaa maanta nala joogtaa galmudug waxaan berri tegi doonaa galmudug maalinka ku xiga waxaan tegi doonaa koonfur galbeed hirshabeelle annagu haween haddaan nahay meel walba way noo furan tahay oo isdhexgalkeenna inaan iska kaashanno nin gobol walba wuxuu leeyahay waxqabad gooni ah wuxuu leeyahay cimilo gooni ah wuxuu leeyahay dhaqan gooni ah marka in la isbarto oo maanta galmudug ee naga faa'iidaysata maxay jubbaland haysataa xarumahaan haysanno iyo haweenka waxqabadkooda iyo sida haweenka ay maaragtay ay isu dhexgalaan nabadda oga shaqeeyaan isu jecel yihiinay maanta naga baranayaan annagana berri waxaan ka soo baran doonaa meesha ayagana waxa ay haystaan ugu waxaa ugu jeclahay galmudug ay haysata waa iyo cibta iyo cibtaan idinka soo doonan doonaa